dadka abaaruhu saameeyeen iyo xooluhu horta marka laga hadlay deegaanada jamhuuriyadda somalilan sool waa meesha ugu ballaadhan saameynta noocaas oo meesha ugu saameynta ballaadhan hadday barakac noqoto iyo hadday abaar noqoto maxaa yeelay dadku wax soo maray xilli adag oo xoolihii ka dhammaadeen oo ay ka guureen deegaanadii ay joogeen waxaa soo maray isku dhacyo beelo oo sanad iyo bar ama laba sano ka hor deegaanada ka dhacay taasoo barakaa baahsan dhalisay annagu marka dowlad ahaan tallaabada aan qaadnay waxa weeye tii nabadgelyada waa xoojinay dadkaana nabad baan kusoo dabaalnay maantana nabad bay ku nool yihiin deegaanadiina waa isugu celinay waa geynay wixii aan tari karaynay waa tarnay oo u geynay dadkaygii un waxaa dadka un ka dhima adeegyada ahaayee deeqbixiyaasha ahaa ee caawamooyinka ahaa ee ay sugi lahaayeen adeegyadii asaasiga o dhan baan ka dhima aysan deegaanadaas lahayn gudoomiye waxaad sheegtay gobolka sool oo kale inay ka mid tahay deegaanada somalilan meelaha ugu barakacyaasha badan ay joogaan dadka abaaraha iyo isbedelka cimilada iyo colaaduhu saameeyaan bal ka waran dadkaasi meelaha ay kala degan yihiin iyo siday idinku diiwaan gashan yihiin idinka
barakacyaasha waxay degan yihiin xaggan marka laga soo bilaabo degmada tuulada la yidhaahdo ee gumis barakacyaal aar far badan baa degan cadcadeeye waa degan yihiin deegaankan kale ee berigii colaadu ka dhaceen hawdka dhumay iyo meesha layidhaha dabataag iyo dharkangeeyo iyo saxdheer intaaba waxaa degan barakacyaal runtii oo marka dadka aada warayska qaadi ood dhexgeshid waxaad arkaysaa ninkuu yidhi anigu sanad ka horbaa gurigaygii iyo meeshaydii iigu dambeysay midku yidhahda laba sano anigu hoygii aan deganaa maan arag iyo reerkaygii aniga reerkaygi waa kasoo qaxanay oo halkan baan soo degno reer baan dulsaar ku nahay marka dhibaatada baahsan oo deegaanka way ka jirtaa runtii barakacyaal badanna way joogaan dee waa caawamay oo soo gaargaadheen laakiin wax ku filan iyo wax dhowtoona maaha wax baahidooda ah
laba qaybood bay isugu jiraan gudoomiye dadkaasi oo dad qaar xooluhu ka dhammaadeen qaarna waa dadkii ay colaaduhu ay saameynta ku yeesheen bal waxaad iga warantaa guud ahaan dadka aan xooluhu ay ka dhammaadeen waxyaabahay sida weyn uga hadlayaan waxaa ka mid ah caafimaadka goobaha qaarkood oo waxbarasho waa laga hirgeliyay laakiin waa cidhiidhi tirada ardayda oo aadka u badan biyaha oo ku yar waa dadka xooluhu ka dhammaadeen iyagu dee waxaway dhibaato asaasiyaaba haysataa oo gaar u ah oo ah in xoolihina ka dhammaadeen wax u bedelan aana jirin xirfad ay ku shaqaystaana male markii magaalooyinka soo galeen tuuleen kusoo xaroodeen xataa qaarkood maqaxiimo shidan karaan oo waxay ku iibsadaan kadhladii iyo wixii raay agabkii raayay u baahnaa ma haystaan marka dadkaasi waxaan ka codsananaa cid walba oo dee ibni aadamnimada ama gargaar caalamiya bixisa ama mid madaniyaba inay dadka runtii ka warhayso oo wax la soo gaadho dhibaato badan baana haysataa qaarkood baa toban toban ciyaala wata qaarkood baa waxay wataan waxaan hadarkasa qaar nin shan iyo toban ciyaal wata oo xayn adhiga haystay xayntiisa adhiga abaarti raacday islamarkaana tuula kusoo xarooday markaa dhibaato u badan haystay carruurta waxbarashana ma hayso caafimaadna ma helaan ku filan marka dhibaatada asaasigaa waxaa jirayeen dad aad ku celiseen koonfurta gobolka sool dadkaasi adeegyadu aad bay ugu liitaan oo weli waxaysan haynin caafimaadkii waxbarashadii goobaha iskuullada qaarkoodna way ka duunsan yihiin sida ay noo sheegaan ka dowlad ahaan idinka maxaa idinka qorshaysan maadaama aad celiseen oo kale walaa noogu horta dowlad ahaan dee waxayaa wixii aanu tari karnay waxba kamaan nahgaran haddii nabadgelyada ugu muhiimsanayd oo annaga culayska ugu badan nagu haysay iyada runtii aad baan uga shaqaynay ilaahayna waa nagu guuleeyey waxyaaba kale gargaarkii loo geen karayay ee dowladdu bixisayna waa gaadhsiinay wixii kale cid ugu jafi kara waa gaarsiin laakiin wax ku filan dadkaas ma haystaan waxyaaba ugu baahida badan yihiin dadkaasi waa waa caafimaad runtii waa waa caafimaadkan weliba asaasiga ah ma haystaan dadkaasi mchda mch ma laha aad aad bay daciif u yihiin aad iyo aad bay daciif u yihiin mana laha waxaa la yidhaahdo waxbarashana ma jirto marka labadaas waa labada dib nolosha ibni aadanka ugu baahida badan ee asaasiga ee ladoona carruurtiina ku korto oo isbedel bulshada ku keento skills iyo xirfadaha ku shaqaystaanna ma laha ma jiraan hay-ade idin yimid ama idinkala hadlay sida dadkaasi loo caawin lahaa ama dibadejin loogu samayn lahaa ama xoolo loogu samayn lahaa hay-adda runtii baa noo timid baradhoweyd new h r ee qaramada midooda qaxoonta ugu qaabsan madaxa ugu sarreeyay somalilan u fadhiyey runtii waa u gudbina warbixinto dhan waxayna noo ballan qaaday inay sanadan ga bilowga ah ee horaantiisi aan joogno ay hawsha nagasoo warbixin naga soo siin karto weli adugu kolle informationka ku maqan yihiin may soo joobin lakiin waxay ballan qaadan inay wax weyn ka qaban doonaan hay-adaha internationaalkana iyagoo u gudbinay qaarkood assessment way ku tageen waa soo booqdeen laakiin wax ku filan weli ma gaadhin deegaanada gudoomiye waxaa jira iyagana qaxoonti kasoo tallaabay xadka oo etoobiya ka yimid iyo kuwa ka yimid wadanka yeman oo ku sugan magaalada laascanood qaarkoodna aan waxba gacanta ku haynin bal kuwaasoo kale ka waran runtii qaxoontigaas waa jiraan dhib badanna waa ku qabaan dee dad kasoo refugie refugiga rasmiga ah bay ahaayeen anadb iyagu ka doonayeen mana haystaan runtii wax ay xitaa shaltaradii meelihii hoyan lahaayeen iyo meelihii ay degi lahaayeen mana hayaan wax ay hayaan ma leh marka iyagana runtii anagu de waraaqo iyo sharciyad iyo waxaan siin karnay waa siinay laakiin iyagana hay-adaha qaxoontiga waa ka codsana inay waxay u qaban karaan deegaanka dadkaas dhulkooda kasoo barakacay colaaduu soo barakiciyeen ay u qabtaan waxaa ugu badan hadda dadkan ay ka hadlayaan waa sanadkii hore baa ugu dambeysay gargaar iyo cuno lasoo gaarsiiyo oo gabaabsi ayay ku jirtaa qaarkoodna maba haystaanba waxaan tirayaa sanadan tontoniga wax soo gaadhay ma jiraan cid kasta oo dadka caawinaysa waxaan leenahay caawimo deg dega lasoo gaadha afartan dirana waa intaas inay deg deg waxba lasoo gaadhaan waa dad baahan